barnaamijka dhallinyarada maanta
wacan oo wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington ku soo dhowaada barnaamijka dhalinyarada oo idinka imanaya laanta afka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labayo labaatanka iyo koob iyo soddonka mitirban iyo efmyada geeska afrika
waa duhur jimco ah bisha desembarna waa afar sanadka labada kun iyo shan iyo tobanka idaacadda duhurnimo aanu ugu talagalnay dhalinyarada waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan jimicsigu wuxuu iskugu jiraa in aad biraqaado iyo inaad jirkaaga miisaanka u rido markaa miisaanka ridista iyo waxaan mida inaan jirka dhiso hadda in ku dhow saddex sanno waan waday maasha allah meel fiican nool marinaya
qodobkaasina wuxuu ka hadlayaa dhalinyarada iyo jidhiska wuxuuna ka mid yahay qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimo hadda aad baan u dhegeystaa muusikada marka hore waan jeclaa heesaha laakiin haddana aadaan u dhegeystaa waayo hadda xorriyad weyn baan haystaa muusikada waxaan ka xiiseeyaa heesaha jacaylka iyo calaacalkaan aad u dhegeystaa fartuun birima farxiyo fiska axmed raasta axmed biiskaasaan aad u dhegeystaa aad aan jeclaa dhalinyarada magaalada kismaayo oo dareemaya xorriyad xagga nolosha ah kadib ka bixitaankii al-shabaab ee magaalada
waan filayaa inaad codkaasna aad sugi doontaan qaybta dambe idaacaddaad ku maqli doontaan waa dhinacii heesaha sidoo kalena waxaa barnaamijkeena aan ka marnayn sheekooyin kala duwan oo aad kaga bogan doontaan iyo weliba barnaamijka dhalinyarada maanta waxaad ka dhagaysanaysaan idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a marka horese dhegaystayaal kusoo dhawaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa
xaaladda magaalada gaalkacyo ayaa maanta degan waxaana socda kulamo ay leeyihiin mas-uuliyiinta puntland iyo kuwa galmudug iyo weliba mas-uuliyiin kale oo ka kala socda dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo maamulada jubbaland iyo koonfur galbeed dhinaca kalena wariyaha v o a gaalkacyo ayaa kusoo waramaya in goor dhoweyd magaalada gaalkacyo lagu dilay ganacsade islamarkaana lagu dhaawacay xildhibaan iyo nabadoon kuwaas oo ka shaqaynayay nabadda warar hordhaca ayaa sheegaya in dilka mas-uuliyiintan loo malaynayo inay ka dambeeyeen dablay hubaysan hase ahaatee ilaa haatan lama xaqiijinin wixii warar ee kasoo kordhana idaacadaha iyaga dambe ayaad ku maqli doontaan mas-uuliyiinta dalka masar ayaa sheegay in laba iyo toban qof la dilay islamarkaana ay dhaawacmeen shan qof oo kale jimcihii kadib weerar lagu qaaday goob lagu caweeyo oo ku taala magaalada qaahira wakaalada wararka ee reuters ayaa kusoo waramaysay in qofka weerarka geystay uu ahaa shaqaale ka shaqaynayay goobta hase ahaatee dhowaan laga eriyey
duhurnimo wanaagsan dhegaystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a oo washington idinka imanaysa ayaad dhegaysanaysaan barnaamijka aad maqlaysaan ama dhegihiina kusoo dhacayaana waa barnaamijka dhalinyarada maanta ismaaciilow dhalinyarada waxay leeyihiin dunida meel walba ha ka joogaan waxyaaba ay xiiseeyaan qaar baa jecel isboortiga ama ciyaaraha qaar baa jecel baabuur wadista qaar baa jecel dhegeysiga muusiga qaarba waxbay ka helaan dhalinyarada marka kuwooda ku sugnaa goobaha ay gacanta ku hayeen al-shabaab waxaa culaysyo badan ay ka haysteen dhinaca madadaalada iyo waxyaabaha dhalinyarada caadiyanba ay ka helaan inta aanan u gelin qoladaas ad maxaad ka heshaa falastiini
hadda dhalinyaradan ka hadlayn
inaga qudhayda dhalinyarada haynaga saarin haye
warbixintani waxay ka hadlaysaa shan sano kadib markii ururka al-shabaab laga saaray magaalada kismaayo ayaa dhalinyarada ku nool gobolka guud ahaan waxaa ka degay culays weyn oo haystay oo ay ugu horeyso inay xorriyadoodii markaasi la hor istaagay ay dib u helaan sida daawashada ciyaaraha filimada iyo weliba dhegeysiga qeybaha kala duwan ee suugaanta dhalinyaradaasi ayaa ka waramaya culaysyadii soo maray xilligii al-shabaab iyo sida hadda ay dareemayaan warbixintan ayaana waryaheena kismaayo noo soo diray haatan oo uu magaalada ka arrimiyo maamulka jubbaland dhalinyarada ku nool magaalada kismaayo waxa ay sheegeen inay dareemeen isbeddel weyn oo dhanka xorriyadda ah sida uu sharaxayo abshir salaad ciise oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada kismaayo waxaan noqonay qof yacni xabsi laga soo daayey oo kale maadaama aan la kulannay wax dhalin qof walba in yacni isagoo magaalada jooga haddana ay xabsi ku tahay oo u saaran muxuu ahaayey barnaamijyada sportska oo kaleeto anagoo dhalinyaro aan xiisayno barnaamijyada ee muxuu ahaayey fanka iyo suugaanta ee barnaamijyada ee muxuu ahaayey entertainmentiga oo dhan aanu xiisayno nala ka joojiyey ee dhalinyaro badan muxuu ahaayey oo saaxiib asxaabadayda ah ee heeso muxuu ahaayey mimiriga ugu duuban yahay xataa walaa laqsiiyey ee marka waxaan ku jirnay arrin aada u culus oo aan la soo koobi karin hadda maxaad dareemaysaa marka hadda waxaan hadda waxaan dareemaynaa farxad rayrayn nin walba yacni isagoo wuxuu samaynayo ama heesta uu dhegeysta xilligii uu maamulkii al-shabaab uu ka arrimin jiray magaalada kismaayo dhalinyarada isboortiga daneeya ee ku nool magaalada waxaa ku adkayd inay ciyaaraan amaba ay daawadaan isboortiga taasoo ay dhalintu sheegeen inay caqabad weyn ku ahayd noloshooda axmed maxamed taqal oo kamid a dhalinyarada isboortiga daneeya ee ku nool magaalada kismaayo ayaa v o a oga waramaya farqiga u dhexeeya xilligan iyo xilligii al-shabaab ay maamulayeen magaalada kismaayo
innagoo xitaa garoomadii caadiga markii noola diido ayaan waxaan samayn jirnay inaan la dhuumanno oon xaafadaha kale garoomo caadi ah aan iska samaysano nagala daba imaan jiro nala xirxiri jiray markii nala soo siidaanana lacag nagula cashuuri jiray waxaan fiirsanaa dhalinyaradu waxay aada u jeceshahay caalamka inay ku dayado balownimaa dhalinyaradu inta badan waxay taageeraan kooxaha kala duwan sida ingiriiska oo kale aada u taageeraan waxay jecel yihiin mar walba ciyaaraha brimi leagueka inay fiirsadaan anigu qudhiga kula hadlayo haddii maanta kooxdeeda ciyaarayso wax walba hay i qabsatee inaad daawadaan jecla kooxdee taageertaa anigu waxaan taageera kooxda arsenal hay hadda sidee u daawataa runtii si farxadlaan u daawadaa haddeer waan fiirsadaa gurigeenu jooga waan fiirsadaa waxaa dhici jirta awal in muxuu ahaa aan maqal unagu ahe telefoon aan ka fiirsan jirnay nairobi noogala soo duwan jira meelaha kenya meelaha nagala dhihi jiray kooxda intaasay ku dhammaatay intaasay maraysaa telefoon aan ku wareegsan jirnay meelihii kenya isticmaalka adeega internetka iyo moobeelada casriga waxay ka mid ahaayeen waxyaabaha laga mamnuucay magaalada markii ay maamulayeen al-shabaab cabdiwahaab bilaal axmed oo ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada kismaayo ayaa faahfaahinaya isbeddelka ku yimid arrintaasi telefoonada la isticmaala inta badan waxay ahaayeen telefoonadan tooshleeyada loo yaqaana oo lama ogolaan jirin telefoonada smartphoneska hadda loo yaqaana oo laga isticmaalo qadka internetka sida sida fiberka ama facebooka ama ama ama whatsappka all those waxyaalahan hadda la isticmaala hadda maanta waxay adeegyada arrimaha bulshada internetka ma sarin jirin markii ay shabaab joogtay waxyaalaha isbedel waxaa waye hadda dhalinyarada aada iyo aada ayay u isticmaalaan social mediaha waxay ku xiriiraan runtii eheladooda jira adduunka dacaladeeda sida hadda viberka oo kale waa adeeg kuu sahlaya qofka inaad muuqaalna ku aragta maqalna aad ku maqasho runtii fursadahaas oo dhan may haysanin markii shabaab ay waddanka joogtay haweenku waxay ka mid ahaayeen qeybaha bulshada ee uu saameeyey xukunkii maamulkii al-shabaab ee ka talin jiray magaalada kismaayo xaliima aadan cabdi waxay ka mid tahay gabdhaha dhalinta ah ee muddada badan ku noolaa magaalada kismaayo marka waxyaaba fara badan ay nagu samayn jireen wayna garaaci jireen wayna dhibi jireen aad bayna u xukumi jireen xorriyad baan haysan jirin laakiin hadda si u qabsatay dowladda jubbaland xorriyad aada weyn iyo farxadaan dareemeynaa waan gartay dhinaca muusiga oo kale gabdhaha xiliyadii al-shabaab ay ka arrimin jireen magaalada miyay dhegeysan jireen maya ma dhegeysan jire lama isticmaali jiro waayo hadday kugu arkaan baheese iyo waxaas way ku xakumi jireen maxay ahayda waa maxay ahayda way ku xiraayeen way ku garaacayeen mimiriga liq bay ku lahaayeen waxyaaba weynay kugu samey jireen waa gartay hadda ma dhegeysataa muusiga hadda aad baan u dhegeystaa muusikada marka hore waan jeclaa heesaha laakiin haddana aad aan u dhegeystaa waa hadda xorriyad weyn baan haystaa waa gartay qaybtee ka xiiseysaa muusiga muusikada waxaan ka xiiseeyaa heesaha jacaylka iyo calaacalkaan aad u dhegeystaa fartuun birima farxiyo fiska axmed raasta axmed biif dadkaasaan aad u dhegeystaa aad aan jeclaa guud ahaana dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii dhallinyarada oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada kismaayo
khadar maxamuud xareed ayaa kismaayo warkaasi inooga soo dirayey halkaad kala socotaana waa idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a barnaamijkaad dhegeysaneysaan oo barnaamijkii dhalinyarada maanta falastiin maxay noo xiga
ismaaciil oo dhalinyaradu marbo meel ayay la hayaan isagan walba tusaale ahaan xiliyadan dhalinyaradu waxay aada u xiiseeyaan dhinaca jirdhiska ama inay tagaan goobaha jimicsiga sugaanta keliya kuma eka iyo isboortigana laakiin de waxaan filayaa dhalinyarada qurbaha ee xoogaa magaranaysa yaro laadaan ee dee baruurta iyo waxaas ka radiyaad ka hadlaysaa falastiin ma aha oo keliya in ismaaciil oo baruur la isaga rida laakiin dhalinyaro badan waxay rabaan inay qurxiyaan ama wanaajiyaan qaab dhismeedka jirkooda mana aha dhalinyarada qurbaha oo keliya ee xataa dalka gudihiisa ayaa dhalinyaradu ay aada u xiiseeyaan jirdhiska mararka qaarna waxayba gaaraan inay isugu faanaan muruqyada uu qofku samaystay laakiin de may aadaan anigu waxaan lahaa beerihii ha fasheen ceelashii ma garanaysaa la dawlin jiray dhulka ha aadeen halkaa jimicsi anigu filan waxaa moodaa dunida laftirkeeda inay dhinacaas kasii fogaanayso dhalinyaradu meelo walbay joogaanba waa la iskula socda adduunkuna hadda wuxuu noqday mid hal sida kubadda un ahoo dadku ay hal magaalo un ku wada nool yihiin oo kale waxaa fududeeyay xiriirada bulshada iyo bogagale iyo filimada iyo ciyaaraha waxaasoo dhan waxay kamid tahay waxyaabaha ay dadku wada wadaagaan marka hadda tidhahda arsenal kismaayo wiilka jooga iyo kan california jooga iyo qofka yurub salkeeda jooga iyo qofka sacuudiga Waan jooga gartay.
isku sii u xiiseynayaan marka waxaa moodaa in dunidii halka meel ku ekayd marka ma raggunbaa maya xataa haweenka laftoodu way aadaan goobaha een, jimicsiga Een, warbixintan magaalada hargeysa waxaa kasoo dira oo dhammaanna arrimahaasi ku eegaya waryaheena cabdixakiin maxamuud shirwa waa hagaag dhegeystayaal waxaan ku suganahay goob ka mid a goobaha jimicsiga ee magaalada hargeysa een, goobtan oo la yidhaahdo nanis oo ka mid a goobaha ay aalaaba dhallinyaradu isugu yimaadaan isla markaana ay ku jimicsadaan qaybaha kala duwan ee jimicsiga sida jidhiska een, jidhka qaabka loo dhiso miisaanka qofka hadduu ridaya qaybo kala duwan dhallinyaro aad u badan baa een, goobta iga muuqata isla markaana ka mid a dhallinyarada jimicsanaya kuna sugan xaruntan Een, ugu horreynba halkan haddaan ugu horreeyo een, macallinkii xarunta ayaa halkan ku sugan magacayga marka waxaa la dhadaa axmed cumar muuse waxaan ahay managerka nanis team markaa een, maasha allah wallaahi aad bay young teamka usoo badanayaan waaye jimicsiyada tusaale ahaan oo kale halkan lagu samaynayo ee dhallinyaradu wadaan maxaa ka mid a qaybaha ay samaynayaan waxaa ka mid ah jidhis iyo weight weight liska oo iyo- iyo jirka een, hilibka iska ridaan aduu way way fara badan yihiin tusaale ahaan oo kale marka qofku yimaado oo kale dhalinyarada ay yimaadaan ee halkan ay isqorayaan amaba ay bilaabayaan jimicsigii oo kale ma iska bilaabaanoo mise waxaa jira tilmaamiyo qaab aad siisaan Een, dadku waa laba u qaybsamaan qaar waxa weeyaan qaar fahmaya kuwii aan fahmayna annaga caawina oo iminka tusaale ahaan oo kale biro badan baa ii muuqda waxaa ii muuqda maxaan ku dhaha baaskiiladihii lagu ciyaaraya waxaa ii muuqda miisaankii la qaadaya xadhkii lagu boodaya qaybo kala duwan in ma inta qofku yimaado unbuu bilaabaya mise tilmaamaad siinaysaan oo casharaha jira la siiya maya annaga casharsiinan qofna soo gala dee is- is- ma bilaabayo qofna waa qof fahmaya qofka aan fahmayna annaga ayaa u bilowna cashar tusaale ahaan oo kale casharadaa siinaysaan dee qaabkaad ugu tilmaamaysaan maxaa ka mid a waxaa ka mid ah ee, biraha sida loo qaadayo sida aerobiska loo ciyaarayo ee, mashiinka mashiimada sida loogu ciyaarayo ama sida loo ordayo waxyaabahaas midna ma caawina dhalinyarada oo kale tusaale ahaan oo kale say u yimaadaane goobta jimicsigii u yimaadaane u sameeyaan maasha allah iminka iminka bibaha- bibaha lagu iminka ugu dambeeyey aad bay wallahi u fiican yihiin boqolkiiba adu toddobaatan way soo kordhiyaan tiraintii lagoo dhallinyaraa ku jirta wada jimicsigada aduu ee, tiro ee, iminka ilaa toddobaatan ilaa siddeetan meelaha insha allah waan heynaa aad baad mahadsan tahay haddaan hore ugu sii socdo dhegaystayaal aan jimicsiyada qeybaha kala duwan ee samaynaya dhallinyarada kala duwan wada een, ugu horreyn ma magacaa cabdilaahi samadoon cumar waayo cabdilaahi een, goobtan maxaad u timi goobtan waxaan u imiday laba shayba waxaan u imiday kow in aan em, borigeyga ama fadlus sameeyo deedna aan ha en, labaad waxaan u imiday in aan jimicsigu wax isku jiraa in aad biraqaado iyo in aad eh, jirkaaga miisaanka u rido markaa miisaan ridista iyo waxaan u imiday inaan jirka dhiso way muddo intee lag badowda hadda jimicsigana hadda in ku dhow saddex sano waan waday eh, maasha allah meel fiican nool marinaya jadooyinkaan u yimi waxaa ka mid a baa tidhi een, miisaanka oo aan rido ama jirkaoon dhiso marka hore miisaankaagu muu badnaa oo kale tusaale ahaan oo kale miisaan badan baad lahayd een, se iminka miisaankaagu intuu maraya haa marka hore miisaankaygu wuxuu ahaa eh, siddeetan shan iyo siddeetan buu ahaa hadda seventy five baa maraya shan iyo toddobaatan En, waxaan had iyo jeer culayska saaraa in jirhku en, qurux bato oo calo aan yeelan aan isku simo deedna birta iyo culayskeedii had iyo jeer culays kuma saaro waxaan saaraa had iyo jeer sidii jirhku isku leekaan lahaa maxaa kugu dhiirigeliyey ama kugu dheliyey ee, ama tala ahaan ku siiyey inaad inaad timaado oo jimicsiga bilowdo qof walba horta balwad buu leeyahay nin balwadaydu waa sports ama kubada ahaato ama jimicsi ahaato ama hadiyo jeer daawashadeeda ahaatee jimicsiga waa balwadayda hadiyo jeer kama maqnaan karoba nolosheeda ma- way ka midba waa nolol maalmeedkay ka mid tahay way tusaale ahaan oo kale muddo saddex sano waa dee muddo yar maaha muddo badan baad soo waday Een, heer ahaan oo kale markaad eegto jirkaagii maxaa iska bedelay noloshaadii maxaa iska bedelay caafimaadkaagii maxaa iska bedelay Een, maxaa isbedelay bulshada ama dhallinyarada kale ku dhegaysanaysa u sheegi karta waxaan eh, horta noloshayda iska bedelay marka hore dareesqad ma lahaynba qofka khalaqaqaa baan ahaa iminka maasha allah waan simay si fiican hagaagsan En, heerkii aan rabayna waan ku dhowahay insha allah inkastoon aan gaadhin En, dhalinyarta waxaan uga aan ku baraarujinayaa in ay halka ay balwadda ka dhigteen qaadka iyo sigaarka ay ku bedelaan jimicsi taasoo caafimaadkooga iyo jidhkooga iyo eh, maskaxdoodaba xitaa ka qaadanaysa eh, aad baad cabdillahi u mahadsantahay aan hore ugu sii socdo dhegaystayaal een, qaybaha kale jimicsiga een, wiil dhalinyara isaguna taagan oo kamid a dhalinyarada jimicsiga samaynaysa een, bal magacaaga adoo ku bilaabaya een, jimicsigaad samaynaysa waa nocma بسم الله الرحمن الرحيم مقعي أحمد عبد علي كما أسنت محاية ولي كانت كان في عنا سيسي ولا أرتو جميع سيغا وقيب أرتو كميدا نرش وأن ميسان هاي دلنيرنا وأنو بدن أنت ماشي في عيارتا شيم كنا نسنا وشيم كهرقيسا أما سومال لأن وغو في عام وغو عصر سن نذافة دي سيهات نقط ماشي وكيا لي استراتيجية مركها جميع سي والله وان آد بانو جعلنا وان عيارنا مرضا waayo muddo intee lag baad soo wadaysa een, adigu ujeedadaadu timi maxay tahay أنا إجادهم واحد أرتو واحد نفس البولر أما كبدد حسايا markaa maxaa tolay saa laajigeed waxaan wax dareemaya inay awood samaysto inaad awood samaysato marka kubaddaad ciyaartaa jimicsigan kalena waad kusii daraysaa hadda muddo intee lag baad waday iminka three months way saddex bilood baan waday saddex bilood baad waday tusaale ahaan maxaa iska kaa bedelay markaad muddadaad bilowday iyo markii muddadaa waday wallahi horta iskuma dhowi iskuma dhowi muddada meesha mi waan garanayaa maxaa tol qof isaas dareemaya weydkiisa maxaa tolo fudfudeedkiisa muskaliska maxaa tolo qofka bilaadanka maxaa tolo uu dareemayo inuu dhismayo in kale maxaa tolo wallahi waxyaalo fara badan xaan kusoo koobi karin barnaamij aad baad umahadsan tahay een, haddaan mar kale macalinka ku noqdo een, hadda een, axmed waxaa jooga dhalinyaro wiilalo badan baa jooga een, ma wiilashu ma gaaro tahay goobta mise iyo haweenkuna iyaguna way ka qayb qaateen labadaba way maadaan meesha laakiin imka waa waqtigii ragga macnaha haweenka waqti gaaraad u samaysanay sameeyaan ha waqti gaari leeyinuba
aad buu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shirwac oo warbixintaasi magaalada hargeysa inooga soo diray falastiinayda cabaaradanba dhinacii xulka heesahaad ku yar maqnayd maxaad inoo haysaa waa codka macaan ee fanaanka cawaale aadan heesta basra
meesha ammaan baa falastiina ka dhacday waad arkaysaa dee sida cawaale ugu nuxnuxsaday inantan sawir qurxoon buu ka bixiyey sawir qurxoon uu ka bixi wuxuu kaloo ka hadlay sida jacaylku uu u taabto wuxuu leeyahay hurdo ma bogto barkinta hiifay
heestii kale buurta hurda kama bogto oo soo xasuusta heestii ay qaadi weliba waxaa kaaga daran een, ismaaciilo hadduu shanta aroornimo ama sideenoo kale uu afarta iyo saddexda iyo barka soo toosi lahaa ama labada habeennimo Haye, ya haye, haye.
barkinta waa heshiin lahaayeen waan gartay falastiinay haatanna ibraahim ismaaciil sugulle oo loo yaqaano sooraan waxa uu ka mid yahay mujaajilaystayaasha soomaalida ah ee sida weyn loo xiiseeyo dhowaan ayaa haddaba waad ogeedo maalin dhowid qayb horeen sii deyno waraysigiisa ka mid ah Een, waxa- Kalsooni waxaan baan isku haystay qaadanay- qaybtii hore.
waraysigii jawaanaan qaadanay een, toddobaadkii hore laakiin markaad sooraan sii sheegto Haye.
yaa qosolkuba isii qabta ka waran
bal sheekadiina dhex martay aniga iyo falastiin waatan
horta intaan idiin soo qabangeynay isagaba waxaa weydiiseen darajadiisa wixiisa anigana waa sarreeye guuto ibraahim ismaaciil sugulo anigin baa soo sheegaye
haye haye haye kabtankan iyo waxaanu ku leeyahay waanu ku heshiisnahayna dee waxa wey aqaas hore marka lagu soo keliye xagga ciyaaruhu ku cararaa adigu laakiin ciidamadaa tahay ciidamada eh, maya ciidamada ma eh, waa eh, eh, derajadaa ka hadlay xagga derajada
marka darajadu waa tii ciidamada Eh, derajadaydu dee horta meesha ha igu soo ururin oo yaa karta ma aha
laakiin laakiin su-aal yaraan ku weydiiyo ehe walaal weligaa weligaa daraja noocay toontaba ha ahaatay wax ma xidhatay weligaa garbaa wax ma saaratay
ley eh, maye ma saarin laakiin dee waa xalahay waa ii qoran tahay oo waanan labisanune
marka waa tii qoraalka taadu haa waa la og oo macalisnaanta way ka waraysaa ha
bal marka aabihii ugu mas-uuliyadda liita noo soo qabo soora aabihii ugu mas-uuliyadda liida horta waxaan aanu ka sheekaynaynaa ujeedada badani waxay ku fadhidaa waxa horta wixii si qaadaan kow in wuxuu ummadda qofka dee wax fahamsiinayaan oo dee sheekadan aanu ka sheekaynayna laftigeeda hadday dembi noqoto ama wax mala awaala iska beena yaamana ma anfacayso ummadana ma anfacayso
haye
badina sheekooyinka waxaan uga jeednaa un in dadkuna waxuun ka faa dadka qaar riwaayaday u daawadaan qaar qosol bay isaga daawadaan qaar xigmada ku jirta silsilada xidhiidhsani waxa ay ka hadlaysay kaan ujeeda ahaan annaga caaqilka iyada iyo marka iyaga mawqifka ugu horeeya wuxuu yahay wuxuu inuu dadka waxna ka reebayo waxna u sheegayo waan gartay
mas-uuliyad odaygaa ugu mas-uuliyadda liita haddii aan ka sheekeeyo haye
waa nin odaya oo caruur iyo reeri dabeetana dalwaduu leeyahay qaadkiisiibuu iska soo qaatay gurigii iyo carruurtiibuu la dhex yimi riyaalkaaga waxaad u diidi kartaa wax aanad isticmaalin dabeedna intuu la dhex fadhiistay buu islaantiina ku yidhi shaaha iisoo kari markaa hadday macal islaantu dalwadda baratay isagaa ka mas-uul noqonaya haye macal ciyaalku inankaaga waxaad u diidi kartaa waxa aanad adigu isticmaalin haye dabeeto anigu maad baan soo qaatay gurigaygii baan la dheximi ciyaalkii baan lasoo dhex fadhiistay shaahaa lay kariyey ciyaalkii baan ku yidhi iisoo shida sigaarka way iga cadeeno xagga inta dabadda ku laasteen ayay yidhahdeen dabkuu ku dhacay waynu odhanaynaa waan soo noqday iyagoo bilaa sigaara war sigaarkii mi dabku nagaga dhacay marka qaadka iisiiga markaasi ay qaadkiina googoosay ribaa la carartay dhibka intan la-eg ee aan geystay ee ciyaalkaygana sidan noqdeen haddana anigu waxaan islahaa ninka ugu hagaagsan haye
ciyaalkiina markii malcabadiya iskuulka laga soo riyay waan haleeli waaye haye daribaa darigii qaadjoojinta sabeele aanu sameynay baa waxaa la odhan jiray darigii dawladii hore baa qaadjoojinta waxaa la layidhi sabeele yaraa lasoo sameeyey haye
dabeedna waxaan soo sameynay sabeele ay ku qoran tahay ninkiiyo dhala kookaa haysa iyo mujijaaga hor taalo halkaana waxa afkiisa ka baxay gabadhiina halkaasa ilmo yar soo taagtay waxay ti waryaha ilmuhu waa xanuunsanaya kaalay dhaftay dee isagana afkiisa waxa kasoo baxay na waktiga lacagtoona ma hayo iska jiid lacagna ma hayo seekanaan soo sitay wakti aan ku geeyana ma hayo marka macali iskuulka carruurta laga soo eriye ma geyn karo
waktiga yaa ku yar wakti dee milyon lagu yari waa haa mas-uuliyad darro horta la darto kaasaa ugu lidato weliba mas-uuliyad darradiisii waxa raacday burburintee dhaqankii iyo dhanshixii iyo barbaarintiisii iyo wixiisiiba uu kantalgareeyey waan gartay haddaan su-aal ku weydiiyo hee walaal da-daada weligaa ma lagu weydiiyey inshir ma tahay ma lagu yidhi weligaa waar da-da iyo waxaa iyo dadku kama waxa weeye ciyaartoyda ciyaa kubadda ciyaarto ma aragta ha nin weyn oo bidaare baa lagu dhigay waa saddex iyo labaatan jir
haye kowde haye kowde haye waxa looga bilaabay waktigu kubadda bilaabay un baan isir wax intii ka horreysay keegiisa anigana markaa imika daadaydu waxaan ahay markaan qiyaasay toddoba iyo soddon eeg iminka waxaan noqon lahaa shan iyo konton haddaan marka hore de caadi aan ahay dee waxaan ka ree way ka hadsan tahay way ka hadsan tahaynta toddoba iyo soddon halkaana ha u dhaafin wakaa marka intii aad jiliinka riwaayadaha samaynaysaa noo xisaabis ilmahayga intaan wax malay intaasuba dee soo waxweeye dee aan reeriyashay dee mas-uul noqoy iyo waxaasuban halkaasubaan ka soo sheekooyinka arrimaha bulshada marka laga reebo siyaasadda weli wax ma ka samaysa hayo siyaasadda waanu ka samaynaayo haye tii beri tii xisbi tii xisbiyadaanu ka samaynay xisbigan ninka ay samaysteen suldaanka u samaysteen suldaanku uu yahay midaan meelo laga ictiraafsanayn haddana madaxweynaha la tarabaraya arrintaanu ka rabnay inaanu xisbiga iibino lacag ka helo waxa sheeko noocaasa markaanu galay waxaa jirtay beri dhexdana ayaa waxaanu samaynay barnaamij barnaamijkaas weli muu soo bixin waxaan laaday goobo badan oo aanu tagnay oo xafiisyaa oo laleeyahay shir shir baa lagu jira hadda ninkii xafiiska qura ku jira meesha ma keligiiba shir waana tobankii markaasaa lagu leeyahay shir baa lagu jira kaas baan anagu barnaamij ka samaynay dabeedna waxaanu samaynay aqal weyn oo soomaaliyaanu dhisnay dadku alaabtay kusoo guranayaan kusoo guranayaan kusoo guranayaan odayaashu geedkay tegayaan marka alaabta maatada guriga gasho ma odayaashiioo geedkii fadhiya gurigiiba dabqabsanaya haye dabeedna waa la soo cararaya waxa la odayaalo gurigii wuu gubanaya dadku dee maatadu ku jirtay alaabta lagu soo gurtay haye
iska iska noqda bay odhanayaan haddana dabkiibaa lagu tusaya oo sii gaaraya xagga sare waa lagu soo noqonaya eyaane dee dadkii wuu sii siyaadi haye waxay yidhahan waa anagan ka shirayna ee ee sidii loo baktin lahaa ee iska noqdo waryaane marka waxa weeye anagu kii siyaasad loogu dhowaa haye
siyaasada dawladda mana galo waxaanaanu gelenin dee dawladda bilmakale anagu aanu leenahay waa dawlad aan la aqoonsan waa dawlad caynkaasa annagana waxaanu isnin waa kii hore wax laga saaray abwaaninta idinka agtiinayay ku burburin mid kalena heli maysaanoo ma yeelanayso sidaasaanaan ugu takrisanay
kaasi waxau ahaa ibraahim ismaaciil sugilo oo loo yaqaano soraan oo nooga waramayay dhowr sheekooyin kala duwan oo dhowaanahanba dadku ay aada u xiiseynayaan halkaa kala socotaana waa v o a washington haye jamaal muusigii ciyaarahana waa soo galay maxaa ugu waaweyn isboortigii rastine ee waxaa ugu waaweyn qodobada ciyaaraha ciyaartooyga daafaca uga ciyaara naadiga kubadda cagta Manchester United Marcos Rojo ee wadanka Argentina u dhashay ayaa dhibaato dhinaca dhaawac ay la soo diristay kadib markii uu ku uu ku dhaawacmay tababarka isla mar ahaantaasina dhinaca garabka waxay ka soo gaareen sidoo kale haddii aynu aadnana wararka isla Manchester United naadiga ayaa waxa ay xiisinaysaa inay la soo wareegto oo ay kula dagaalanto saxiixa ciyaartooyga Sadio Mane la yiraahdo naadiga Southampton oo hadda u ciyaara isla mar ahaantaasina Bayern Munich ayaa sidoo kale ciyaartooygaasi si aad u danaynaysa Lionel Messi oo ka maqnaa tababarka kooxda Barcelona ayaa dib ugu soo laabtay kadib markii uu ka maqnaaday kulankii Villanovenza ay naadiga wada ciyaareen ee Copa del Rey waxaana la sheegayaa inuu diyaar u yahay kulanka Valencia ay wada ciyaari doonaan ee Barcelona Zanetti halyeegii hore Inter wuxuu leeyahay Inter way ku guuleysan kartaa horyaalka isku wadataha dalka Talyaaniga iyadoo hadda hal dhibcuun ay ka hooseyso naadiga horyaalka hogaaminaysa ee Napoli waxaana Arrigo Zaki oo ah halyey hore ee tababaran u ahaan jiray naadiga Milan isaguna uu sheegaya inay aad u adag tahay in naadiga kubadda cagta ee Milan aan iraahda naadiga Napoli ay horyaalkaasi ku guuleysato haddii sidoo kale aanu soo koobno wararka xanta dhinaca ciyaartooyda naadiga kubadda cagta Tottenham ayaa waxa ay rajaynaysaa in ay ciyaartooy dhowr ah oo la meel uu ka mid yahay ay ceshtaan sidoo kale Arsenal ayaa la sheegaya in Santi Cazorla oo soddon jir ah uu dhibaatooyin dhinaca dhaawac afar afar bilood uu uga maqnaan doono
waa mahadsan tahay jamaal axmed cismaan ayaa ciyaarihii ugu dambeeyey inala socodsiinayay halkaad kala socotaana waa v o a washington waana barnaamijkii dhalinyarada maanta ismaaciil haye gabagabada idaacaddeenii duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ayaynu ku sii siqaynaa haatanna waxaa inagu soo maqan falastiinaydeen dhinacii hees hordhacayn maqlaynay aynu ugu xidhayno barnaamijka dhegeystayaasha waa cododka macaan ee fanaanada shakira iyo fanaanka wake of jane heestuna waxaa la yidhaha my hips lonely ama sinahaygu been ma sheegaan xulasho wanaagsan intaasina waxaa kusoo gabagabaynaynaa idaacadda duhurnimo tan iyo intaynu ku kulmayno afarta galabna waxaanu leenahay sidaas iyo nabadgelyo oo xiisan
Shakira, Shakira. I never really knew that you could dance like this. You make a man wanna speak Spanish. Como se llama? Bonita. Picasa. Shakira, Shakira.
Oh, baby, when you talk like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. I'm on tonight, you know my hips don't lie, and I'm starting to feel it's right. All the attraction, the tension. Don't you see, baby, this is perfection.
Hey, girl, I can see your body moving, and it's driving me crazy. And I didn't have the slightest idea until I saw you dancing. And when you walk up on the dance floor, nobody can ignore the way you move your body, girl. And everything's so unexpected, the way you